ciidamada dowladda soomaaliya ayaa dib u qabsaday magaalada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe oo qaybo ka mid ah saaka ay soo galeen maleeshiyada ururka al-shabaab sida ay ilo kala duwan u sheegeen idaacadda v o a dagaalka ay galeen ciidamada dowladda iyo al-shabaab ayaa sababay khasaare nafeed warbixintan waxaa beledweyne nooga soo diray xuseen xasan dhaqane waxaa degan xaaladda degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe kadib dagaal saaki ku dhex maray gudaha degmada ciidamada dowladda iyo kooxda al-shabaab ila deegaanka ku sugan ayaa waxa ay sheegeen inuu jiro khasaare dhimasho iyo dhaawac balse aana si dhaba loo xaqiijin karin inta uu gaarsiisan yahay ururka al-shabaab oo war ka soo saaray dagaalka balcad ayaa sheegay in ay la wareegeen qeybo ka mid ah degmada sida xarunta maamulka islamarkaana ay xabsiga ka sii daayeen maxaabiis fara badan laakiin guddoomiyaha degmada balcad qaasim cali nuur oo la hadlay v o a ayaa waxa uu sheegay in ciidamada dowladda ay weerarka al-shabaab kaga hortageen duleedka magaalada waxaana uu intaasi ku daray in ciidamada ay sii ogaayeen xogta weerarka saaka ee ururka al-shabaab waa mahadsan tahay xuseen xasan dhaqane arrinka maanta ka dhacay magaalada degmada balcad waxa waaye arrin nimanka nabaddiidka ah ee ummaddan soomaaliyeed loo soo diray gumaadkooda iyo dhiigooda inay daadiyaan loo yaqaano khawaarijta ayaa waxay soo weerareen koontarool ka baxsan magaalada oo ay ciidamada heegan ku ahaayeen dagaalkaas wuxuu bilaawday salaada subax intii lagu jiray wuxuuna soo gaaray ilaa iyo kow iyo toban saac iyo bar laba iyo tobanka saac ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo ciidamada maamulka hirshabeelle ee booliiska iyo daraawiishta iyagoo iskaashanayo iyo ciidamada hay-adda nabad sugidda ka jooga degmada balcad iyagoo iskaashanayo waxay awooddii shabaab wiiqeen saacado yar aw saacado yar gudahood wayna daba kaceenoo way ilaa iyo meelihii ay kasoo duuleen waa loo daba kacay guddoomiye qaasim ayaa sheegay in ciidamadu soo qabteen minooyin fara badan oo ah kuwa dhulka la geliyo waxaan ka soo qabanay oo aan gacanta ilaahay noogu dhigay miinooyin ay ugu tala galeen inay geliyaan wadooyinka ay isticmaalaan baabuurta rayidka ah si aysan ugu dhibaateen ummadda wixiina gacantaan ku haynaa wixii kaloo xoge oo ku saabsan xaaladda amnigan insha allahu gadaal baa idinkala soo wadaagi doonaa oo hay-adaha amniga u xil saara arrintaas iska leh laakiin waxaan xaqiijinaynaa in saddex nin ay ka dhimatay laba nin ay ka dhaawacantay ciidamada maamulka degmada balcad iyo ciidamada daraawiishta hirshabeellena uu ka shahiiday hal wiil lix wiil oo ciidamada qalabkasi isugu jiran ay dhaawacmo soo gaareen ilaahay caafiyo dadka shacabka ee beeraleyda ee degmada balcadna ay laba qafood oo dhalinyaro gabar iyo wiil ay iyagana xabadyagu iftaday ugu tageen deegaanadooda degmadana hadda ay nabdoon tahay wax culeesana uu ka jirin waxa kuturkutayn tahay meelaha wareejinayaan ay leeyihiin degmadii qabsanana ay been tahay xaaladda ayaa haatan degan waxaana degmada ku sugan ciidamada militariga soomaaliya oo dhaqdhaqaaqyo ka wada halkaasi xuseen xasan dhaqane v o a